hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeeiyo iyo hayin dulqad badan
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta awaday nagala socotahay kulanti waacano wanaagsan idil ahaantiinaba meel weliba joogtaan iyo si waliba maqalka raadiyo idiin soo gaarayo kusoo dhowaada barnaamijka haweenka ee raadiyaha sanguuni halkaad naga dhegeysanaysaanna waa sideetan iyo toddoba dhibic toddoba meekartis dhobley nawaaxigeeda barnaamijka haweenka iyo haalaab aad ka dhageystaan raadiyaha sanguuni saacaddu markay soo gaadha hadahan dhegeystayaal waxaa barnaamijka idiin soo saartay islamarkaana idinla socodsiinayso intuu hawada ku jira hadduu allaha uu dalogolaado anigoo ah firdoos axmed cabdi barnaamijka ayaan uga hadalnaa haweenka soomaaliyeed iyo horumarkoodii mustaqbalka dhow waxa iigsanayaan toddobaadkanna barnaamijka waxaan uga hadlaynaa haweenka ganacsiyada yaryar leh oo ka warbixiyay ganacsigooda iyo caqabadaha ay la kulmaan
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeeiyo iyo hayin dulqad badan
bulshada soomaaliyeed ayaa ah kuwo ku firfircoon hal abuurka ganacsi iyadoo inta badan loo tixgeliyo dadka soomaaliyeed inay yihiin dad ku wanaagsan curinta iyo abuurista ganacsiyo miro dhala iyadoo ay xusid mudan tahay in markii ay burburtay dowladdii dhexe dalkeena ay burbureen dhammaan hay-adihii dowladda oo ay ka mid ahaayeen kuwa waxbarashada caafimaadkii sidoo kale guud ahaan adeegyada asaasiga oo ah nolosha aadanaha ganacsiga ayaa ahaa waxa keliya ee soomaaliya kaga duwanaatay dalalkii kale ee burburay waxaana ganacsatada soomaaliyeed gaar ahaan haweenkii qaarkood door muhiima ka qaateen qeybaha kala duwan ee ganacsiyada dalka magaalada dhoble ayaa ah mid isku xirta kenya iyo soomaaliya waxaana muddooyinkii u dambeeyey ka muuqanayay horumaro ballaadhan oo dhanka ganacsiga ah haweenka danyarta ah ee ku nool degmada dhoble ayaa kusoo badanaya qeybaha kala duwan ee ganacsiga degmada iyagoo noloshooda ka maaraya ganacsigaasi haweenka degmada ayaa intooda badan ka ganacsado dharka noocyadiisa kala duwan iibinta bagaashka ka ganacsiga hilibka iyo kuwo kale haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah haweenka ganacsiyada yaryar kule degmada iyagoona iga warbixiyay ganacsigooda iyo caqabadaha ay inta badan la kulmaan soo dhawow adigoo magacaaga inoo bilaabay ganacsigaaga waxa uu yahay magacayda amina sugow aadan oo ka ganacsada miis yar iyo dhar iyo maqaayad yar dadka oo dan leeyaha iska naxweyno hadda aan haystana male marka xaaladana bariga dhex waa siis ilaahay isugu talagalay un ay tahay marka saasaa xaaladayno ah
bal ka waran ganacsigan aad haysato oo ah dharka iyo bagaashkan yar iyo sidoo kale maqaayada
ganacsiga marba sii waaya hadda laakiin wax suuq oo la haya male waa laska fadhiya magaalada inkastoo magaalada oo dhan ba ay dansan tahay marka wax weyn oo hadda la haysta male wallahi dhadhaqaaqan aaday ay ungu dansannahay marka suuqa saasaa xaaladiisa ah
maadaama ka mid tahay haweenka danleyda ah ee ganacsiyada sidee bay bulshada intay meeshan yimaadaan ay kaa ganacsadaan ganacsiga aaduu ookan yahay marba sii waaya mar dhaqaaqa reemiyiga aan horta ku xiranahay reemiyigina abaaro badanaa dhacay wax reemiyi oo joogo male maqaayadda iyo miis waxoo dhanba waa dansan yihin wax dansan wa marka haayadahaas baynu marmar waxaan ka helno wax hadda weyno aan ka helno oo suuq oo dhadhaqaaqa le male dhadhaqaaqa inuu iska fiican yahay maqaayadda ahaa miiska ahaa magaalada si uu kala socoto uma
sidee masarifkaaga uga heshaa marka reemigu markuu joogo noolmaadkayna waa ka helnaa reemigu markuu maqan yahayna wixii yaraayo markaa iida aan haysanin aan lafahayn aan cunnaa marka reemigu markuu soo noqdos ilaahay roob noo ridana warkaas un haddan waxaan yayabanos ilaahay noo yayabaa waxyaabaha kugu dhaliyay ee aad ee kuu suurtageliyey inaad furato ganacsigan muxuu yahay
danleyn baan nahay ilmo yaroo agoonaan haystay ilma ku hayeelaa igu xiriire marka fadhina hadda waxa weyn oo loo aan laga helayo male marka danta igu kaliftay waxaa waaye inay dadkaas aan u xamaasho oo wixii xooggeeda ilaahay isiigu talagalay oo si ilaahay isoo siiyo dabka aan ku shubto waxbarashada ilmaha aan ugu baxsada ee waayeelaha aan ugu qabsada aan ku daaweysta saasay igu kaliftay
ma jirtaa shaqooyin aad hore usoo qaban jirtay oo aan tan hadda aad haysa ahayn maya shaqo tan hadda ka hor aan soo qabtay ma jirin laakiin maqaayadaan waagii hore wadi jiray maqaayadii marka dambe alxamdulilaahi hay-adaan helino shan boqolna siisay dharkaas yaraan ku darsaday miiskaasaan ku jacbursaday alxamdulilaahi hadda maqaayadii waaba iska dansantaho dhaqaaq malo aba hay-adihii markaa iyada oo shanta boqol ee garab garabkana siiso waxna siiso xoodii un hadda aan aan wadwataa un oo dharkaa yar iyo miiskaa iyo aan ku celceshtaa iyo ilmaha nool maaradkooda iyo ee, waxaan ku celceshtaa waxbarashadoodii ee, biyihii ahaa ilmihii waan ku celceshtaa iyo dadkii waayeelihii kabtoodii saabuuntoodii wixii aan ku celceshtaa dad intee leeg ayaa ka maraysaa ganacsigan
waxaan ka maaraya dad gaaraya adiga kow iyo toban ruux ani aan dhali ahaa waalid ahaa ee, agoom kaloo igu soo biirtay ahaa kow iyo toban ruux guriga waan ka koobannahay
caqabad intee leeg marka ay kala kulantaa ganacsigan
wallaahi haweenoo hadda dhaqaaqtiin kuu sheegay waa dhaqaaq weynoo hadda jira male laakiin waa un cawbariga ee habeenkii ilmaha dabka waan u shubtaa kolley dabkaad nagama dansan waa un marmar waan helnaa waan ku shubnaa ganacsigan xilimaad furataa oo aad ka ganacsataa se xilimaad ka carawdaa oo aad ka galbataa waxaan waxaan furtaa laba saac laba saac waxaan ka hoydaa laba iyo tobankii laba saac subaxnimona waan soo galaa waayo ilmahan quraac u duunaa waalidkii aan wax siinaa reerkiiaan kala soo maamul ilmihin waxbarashada ku maqan yihin ilmaha waxbarashada markii kasoo noo quraac aan ku ogaada aan soo meesha imaadaa ganacsiga sidee isugu dheeli tirtaa marka maadaama aad hooyo tahay inaad gurigana ka shaqayso ganacsigaagana aad furato danta ay u kalifaysa ilmihi haddiin fariisiyo guriga aan ku- aan wax qabta aan yidhaaha waxbarashaa loo baahan yahay ilmihii hadhow waxaan rabaa ayaga in wax ii qabtaan ayaga aan ku fariisto aan ku nasiyo marka hadda intii anaga dhaqaaq aan samayn karo hadda aan laalaami karo waxaan rabaa ilmihaydi in waxbarashadii ay u socoto anayn reerkii saas aan ku qabsado maya hadda waxweynoo meesha aan deganaha hataa kira waay ani kiraan ku deganahay konton doolaraa bisha laga qaadaa xataa kontonka doolar waxaa la arkaa bil inay bixin waayo laba bilood saddex bilood inay igu qaado waqtigiis ilahay wax i siiyo aan saa iskaiga jacburi haddana iskaiga bixiyo aan la arkaa marka xaaladahayna waxaa waaye xaalad isku culus xaalad ilaahay is ogi un waay ilaahayna afas uumi ma irsaaqi waay marka xag ilahay waan ka degan ugu dambeyntii maadaama ka mid tahay haweenka danleyda eh ma jirtaan wax codsi aad dirsan laheedeen ama baaq aad u dirsan laheedeen maamulka jubbaland iyo sidoo kale hay-adaha samfalka
waan u dirsanaynaa dhe kolley waa bilaadan deganaan nahay dadkii garab haddii nala siiyo oo nala caawiyo miisas yaraan haysanaa awoomaaleyaan nahay dan yaraan nahay marka in haddii hay-adaha caawis aan kelayno waan rabnaa in nala garabka qabto oo magacyahayn aad gudbisiin oo nala caawiyo waan rabnaa wixiis ilaahay noogu soo dhiiba ayna siiyaan soo dhowo adigoo magacaaga noo bilaabay ganacsigaaga waxa uu yahay magacayga waxaa la dhahaa aamina cabdulaahi waxaan ku noolahay magaalada dhuubley waxaad ka ganacsata maxay yihiin waxaan ka ganacsanaa waa dhar dhar baan ka ganacsanaa ee waxaan ahay haweenka ku ganacsada derbiyada xilimo ayaad abuuratay ganacsigan muddo hadda waan wadaa muddo laba sano ilaa laba sano iyo bar waan wataa marka derbiyadan ku ganacsanaa ee hareeraha derbiyada iyo jiideedkaan ku ganacsanaa hadee waxaan u baahnaan lahayn in meelana loo dhiso ma ka heshaa masaarifka reerkaaga
haa marna waan ka helnaa marna kama helno waan waan kolloba sida ay jawigi u yahay marna waan ka helnaa marna kama helno
maadaama meesha aad ku ganacsanaysa ay yihiin hareeraha wadooyinka maxaa kuu dhaliyay inaad fadhiisato hareeraha wadooyinka oo aad ku ganacsato waxaa ii dhaliyay hadee suuq ma laho aan fariisano waxaan doorbidna inaan derbiyada aan hareeraha iska fariisano hadee qoraxdana waxna aan iskaga xirno laakiin waxaan codsanaynaa inay nala siiyo meel aan ku dhis aan dhisano oon degno ma jiraan dhibaato idinka soo gaarto qoraxda aad ku hor ganacsanaysaan haa way jirtaa way jirtaa dhibaato naga soo gaarta way jirtaa aroortiina qoraxda subxeed waa nagu dhacdaa galabihiina waxaa nagu dhacdaa qorax galbeeda waxyaala leen iskaga xirnaa marka way nagu dhacdaa dhiqa- dh- waan ka helnaa qabadooyin waan ka helnaa caqabadaha inta badan idinka haysta xilliyada ku hor ganacsanaysaan hareeraha wadooyinka maxay yihiin caqabadaha waxay weeyey waa busta gawaarida oo biyaha markii roobka imaado kale biyaha soo dhufanayaan wadooyinkii oo halaysanoo buska imaanayo dadkii oo naftiisa asaga ku bus iyo derderba leh caqabado badan baan kala kulannaa sidee kaaga iibsadaan bulshada macaamiish kuwa macbiisha si fiican bay noogu gartaan macbiis fiican bay- waa sida macbiil nin walba iyo wejigiisa iyo nin walba iyo siduu ilaahay uu u qadiro weeye ma jiraan wax maamulkaad ka codsan lahaydeen haa maamulka waxaan ka codsan lahayn inay meel noo dhisaan un degno oo fiican ayaan ka codsanaynaa maamulka inaan ka helno soo dhawo adigoo magacaaga inoo bilaabaya iyo waxaad ka ganacsato
bagaashaelaan iska gataa meeshaasaan iska fadhiyaa nolol maalmeedkan meeshaa ka raadiyaa magaciina faado ibraahim abdulahi ka waran ganacsigaa
wallaahi bilaa maalin si waa suuqa maalin waa laska helaa maalin waa la waayaa markaa waa wax kuman hadda naglama gato maalinba si waa suuqa hadda maalin waxaa laga yaabaa inay maanta dhan aa fadhido inay xabad bac ama xabad xanjal in lagaa gato Markaa, hadda waxaan leeyahay meesha bulshada badan inaa maa wax lagaa gataa waxaa igu dhaliyey laba caruur oo agoona haystaa meesha waxaan leeyahay bulshada badan ama wax kaa soo galaan Marka, nolol maalmeedka ayaan ka raadsadaa ayaga aradbaxooda nolol maalmoodkooda wax kasta iskaaga baahan yihiin moogta buugay rabaan qalinay rabaan wax kasta iskaaga baahan yihiin ganacsigan muddo intee leg ayuu kuu furan yahay
ilaa saddex bilood saddex bilood ii furan yahay sidee uga heshaana masaarifkaaga oo aad ku maareyso qoyskaaga maalinba siba suuqa hadde maalin kasta isku mid maaha maalin waxbaa kaa soo geli maalin waxba kaama soo galo caqabadaha ugu badan ee idinka haysto ganacsigan caqabada badan noo caqabada nooga haysto waxay tahay meeshaad bulshada dhan iskugu imaanayaane wax kastini waxaa leedahay ama maanta ma wax fiican ama lagaa gataa suuqa gudaha ay aadi lahayn dadka waxaa leedahay ma usoo dhawaatiin ha ku hormaatiin yani caqabada badan na haysto waxay tahay dadka inay suuqa gudaha inay aadaan inay kasoo adeegtaan ee anaga waa inaa umaleynaya waxba inaa haynin inay dadkan suuqa gudaha inay aadaan dadka waxaa inay suuq inaa tagaan unbaa jirtaa horta
dad intee leeg ayaa ka maareysaa nolosha eh, noloshiisa ganacsigan
waxaan ka maaraa wiil iyo gabar oo agoon ganacsigan xilimaa furataa xilimaasi ka galbataa adiga subaxii laba saac aan imaadaa toban saac markay taa anaa ka galbadaa haa waxaan rabi lahay inay meeshaas siigada oo bust maarata inay naga kiciyaa meel fiican ee noo dhisaan aan ka codsanaynaa maadaama aan nahay habeenka dalleyda oo meesha ku ganacsata qorax iyo kudkudaha iyo wax kasta meeshaas ka fadhinaa waxaan rabi lahay inay meel noo dhisaan waxaan ka codsanaynaa jubbaland soo dhawo adigoo magacaaga inoo bilaabaya ganacsigaaga waxa uu yahay nimco maxamed cali anigoo ee waan ganacsadaa waxaan ka ganacsadaa hilibley baan ahay xeri baan gataa ilmahan ku biishaa ilmaha waxbarashadooda iskiiga dhiibaa raashinkooda waan ku arad baxsadaa ganacsigan maxaa kuu kalifa markii hore inaa ka ganacsato waxay ku kalifay dadkii barakacaan ahayn oo qaxooti ka soo noqday toddoba sanaan deganna wixii kusoo guurna way naga dhammaadeen ilmihii biil ay naga rabaan wax walba ay naga rabaan waxaan ku reereebanhaynaa ilmaha intaan ariga nafka arigan soo gadaynaa cidda biilkeeda aan ku reereebanaa barakacaan iska nahay xoolo nooma joogaan waxaa nagu kalifa de ilmihii hadda waxay ku cunaan ataasina guri joog waxaas ku haaya waa inaad soo maadaa suuqa u gasho ood noolashooda aad raadsatay intaasaa nagu kaliftay meelan ku ganacsana ma haysana hay-adda jumbaland waxaan ka codsan lahayn in meelan ku ganacsana ay noo dhisto xilimo ayaad ganacsigan abuuratay
adiga sanad waan wadnaa ilaa sanad waan wadnaa ganacsigan adi marka hore kiilooyin hilib waan qaadan jirnay kawaanyahan ka qaadan jirnay kiilooyinkaayn hilibkahay waxaan udhuran dhuran hadda naf erigaan iska gadanaa ilaahay waa noo barkay ilmahayna biilkooda waan ka helnaa maadaa naf eri biil aad isdhaaxaba aad laheen waan isdoonamaalkayna waan haysanaa meeshan ku ganacsan laheenaan balla nahay hay-adda jubbaland waxaan ka codsan lahayn meelan ku ganacsanna inay noo dhistaan ka codsan lahayn
ma jiraan codsi aad dirsan lahaydeen oo aad u dirsan lahaydeen maamulka degmada Dhobley sidoo kale dowladda Jubbaland dowladda jubbaland waxaan ku codsan lahayn oo maamulka dhobley waxaan ka dirsan lahayn inay meelo noo dhisaan oo ganacsi fiican ay noo hagaajiyaan oo meelo noo dhisaan maadaa ganacsi aan nahay oon u baahannahay meel wanaagsan oo wax walba iska dhigano qudaarta dhigano hilibka ku gadano jubbaland waxaan rabnaa meel fiican oo hagaagsan oo nadaamna inay noo dhisaan aan ku codsan magacayga waxaa lahaa salme maxamed xasan haa waxaan ka mid ah haweenka dharka iyo waxyaabaha yaryar ku gada suuqa dhobley meeshan waa ceelka dhoobaale maxay taa alaabooyinkan yaryar iyo dharkaanaan ku gadnaa alxamdulilah ciyaalka ayaan isaga korsanaa hadda kuma dhimanin inkastoo aan suuqa dhobley maxay hataana ayna wax fiicanoo hadda weyn suuqada uusan lahayn haddana waan iska fiicanna alxamdulilah meelahaas yaryaraan kismaayo iyo xamar iyo lacago yaryar waxaan u tuuranaynaa marka maxay hataane markii naloo keenaa waa iska xabad gadaysanaa dharkan waxay iiga imaadaan maxay ahdaan mararka qaar muqdisho waan ka dirsadaa mararka qaar kismaayo waan ka dirsadaa mararka qaar inta suuqyada dadka hoogaa ganacsiga nooga muhiimsan waan kasoo qaadanaa falilaahi alxamdu waan iskaga nadannahay kolley sabta ciyaalkayga aniga ayaa u shaqeeya aniga ayaa u shaqeeya aabahood uma shaqeeyo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxa alla iga siiyo kolley biilkayga waan ka helaa ganacsiga waxaan biloobay labada kun iyo sideed iyo bishii sideedaad marka ilaa intaas marba heer ha ila marto marba meel ha ila marto marba wax aan keeno maxay hataan dharka ciyaalka waan gadaa dharka baata waan gadaa qashin qashiil marba meesha ayla gasho bismillaahi raxmaan raxiim ani waxaa laydhahaa cibaado maxamed ismaaciil taashkan yar baan ku ganacsadaa waxaan ku rahaa dharkan aan gado wallaahi wax irsaaqadoo fiican lagama helo kol kismaayay ka imaani kol xamar buu ka imaani waxaa taraaga inta oo lasoo wado lacagaha ku baxahayo iyo waxaan gadayniyo meesha waxa laga soo siiyey wax isla ma aha yadii waxaan bilaabay mar hore mar fog baan bilaabay saasay tahay haddana weli faa'iido ma anaan ka gaarin waxaa waaye dadku waxay ka ganacsa waxay aadayaan dadkan reer dhoobley baratooyinka waaweynkaay aadaan ani meeshan aan ku gadaa ruux qaraabo oo igu soo leexda ma ogi ka dee waxaan u fadhiyana waa caruur weliba agoon eh armaad beel uga heshaa marka wixii aan soo gaday iyo waxaan sii siinhayay waxay noqon waxaan islahayn bay noqon xagga qaali baa laga soo siini inta haddaan dhaho hebelo waa kaa raqiisan baa laileeyaha oo waxaa la aadayaa carwooyinkay xidhan yihiin un ruux uun aniga uun ehelkay oo kolkaa uun weji iisoo raac bisaa iigu imaadaa marka dhibkaasaabaan qabnaaba anaga dhib weyn baan qabnaa soo dhawo adigoo magacaaga inoo bilaaba iyo ganacsigaaga waxaa lay dhahaa nadiifi maxamed aa lay dhahaa waxaan ka mid ahay dee dadka dhegan dhobley ganacsigan waxaa kuu kalifaaday markii hore inaa abuurato
inaan ku noolaado iyo ay u kalifta oon business kusoo saarto oon caruurtayda iyo reerkayga iyo iyo ruuxu islaanaho aniga iga sii tabar daran iyo inaan wax sadaqaysto inaan cuno adi nool maalmeedka inaan ku xamaashaan shaqada ay u kaliftay inaan xamaashi u kaliftay soo dhawo adigoo magacaaga inoo bilaabaya iyo ganacsigaaga waxa uu yahay hooy magacaygu waa xaliimo axmed waxaan ka ganacsadaa dharka xilimo abuuratay ganacsigan ganacsiga waxaan aas-aasay muddo labo sano ah waxyaabaha aad gado oo aad iibisay maxay yihiin waxaan ka ganacsadaa dharka reemeyga dharka dumarka dharka caruurta yaryar taasaan ka ganacsada waxaa kuu kalifa marka inaad ka ganacsato dharkan waxa ay u kalifay dhaqaalo darro maxaa la dhihi jiray ilmaha igu xiran inaan waxbarashadoodii waxooda ooga bixiyo ganacsigan hadda ku jiro ma ka heshaa masaarifkaaga ganacsigan haa waa ka helaa nolol maalmeedkeyga ma jiraan dhibaato idinka soo gaarta qoraxda aad ku ganacsanaysaan haa way jiraan qorax zaa'id iyo bus iyo dabeesho zaa'id isugu keen dhibaato caqabado aad u badan weynaystaan markuu roob do-oo kale dad gaariyaasha markay maraayaan oo kale dhoobliyo iska dhiiqa ah caqabado aad u weyn aan lasoo koobi karin bulshada sidee kaga ganacsadaan qofka ganacsiga leh waxaa loo baahan inuu iska furnaado soo dhaweyn fiican laga helo marka marka bulshada si fiican wax iga iibsataa inanteedasaarto
ma jiraan waxaad maamulka jubbaland iyo hay-adaha sanfalka ka codsan lahaydeen waxaan ka codsan lahayn madax maamulka jubbaland iyo hay-adaha sanfalka inay meel goobo ganacsi noo furaan waxaan iska nahay haween danyar oo ilmo ku xiran yihiin oo waxbarasho laga sugaayo inaan wax meel dukaan furano ma awoodno wadada waxna fadhiisiyaan qabnaa ads waxaa wataa in goobo ganacsi naloo furo waan ku dhawahay hor macaane magacayga khatar cabdixayi baa la dhahaa waxaan ka ganacsanaa baat marka dadku si ay wax u kala haysta ad arkaysa hadda meesha waa qorax afka hore naga soo gelaysa saa ay tahay wax dee adagoo qumanoo aan ku aan ku dhisanno iskaga hagaajina mahayno baatigan ad arkaysa aan soo qaadanaa ruuxna wuu soo qaataa lacag ku soo qaataa ruuxna wuu soo deynsadaa oo wuu sii cadeeyaa si uu uga helo shaaha ilmihi maxaan ku dhahay loo kala qaado aan magaala dhexdan kasoo iibsadaa anna waan sii iibiyaa marka alxamdulillah waan iskaga caafimaad qabnaa waan iska laga biilan ganacsiga waxaan bilaabay muddo hadda laba sano iyo bara waan ku jira alxamdulillah waan iskaga waatahay dhegeystayaal waxaa intaa inoogu eg barnaamijkeeni haweenka aad kala socoteen raadiyaha sanguuni mowjadii siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mikartis dhowbleyna waaxigeeda toddobaadkanna barnaamijka waxaan uga hadlaynay haweenka ganacsiyada yaryar leh oo ka warbixiyey ganacsigooda iyo caqabadaha ay la kulmaan barnaamijka waxaa idiin soo saartay islamarkaan idinla socodsiinaysay anigoo ah firdoos axmed cabdi intaan barnaamijkan kiisaga dib hawda uu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeeyo iyo hayin dulqad badan